فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar qorshaysan ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiiray gudaha magaalada baardheere ee gobolka gado askar badan oo lagu laayay dagaal ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji ee wilaayada jubbada hoose qaar ka mid a dadkii laga barakiciyey halka loo yaqaano dabdamiska oo sheega inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah kulan ay muqdisho ku yeelan lahaayeen baarlamaanka oo maanta u baaqday kooram la'aan culamaa udiin odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin ka qayb galay xaflad lagu soo xirayay maxadka imaamu axmed bin xambal oo u furnaa beesha talxe khudbadihii la jeediyey ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka iyo wararka caalamkana kama marna waa markal iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
waa shanta bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeya arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd waad mahadsan tahay ugu yaraan kow iyo soddon askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay dagaal xooggan oo barqadii ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee wilaayada jubbada hoose war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey khasaaraha soo gaaray ciidamada dowladda federaalka iyadoo dhanka kale la sheegay in lagu soo furtay rasaas gaadiid ciidan oo la sheegay inuu yahay afar cabdibile oo dhammaantood qoryihii ku xirnaa ku rakiban yihiin dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa ka hadlay weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay duleedka buule xaaji kaasoo askar badan looga dilay gaashaanla dhexe moxamed faarax daahir oo ah hafayeenka ciidanka maamulka jubbaland ayaa sheegay in dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose askartooda lagu gaarsiiyey khasaare culus sarkaalkan ayaa waraysi uu siinayey warbaahinta ku hadasha afka maraykanka ku tilmaamay in dhaqdhaqaaq ciidan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah ciidanka maamulkooda ay ka dhasheen inay la kulmaan dagaallo culus oo khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey sidoo kalena burbur maaliyadeed uu jiro khasaare waa jira dagaal baa dhacay aad u culus Ee, horta dee sidii adeer dadka soomaaliyeed ama ummadda adduunkuba ay fahmi karto dagaal hadduu dhaco khasaare waa imanaya haddii yahay gaadiid iyo hadday tahay geeri qof iyo hadday tahay dhaawacba dhaawaca dee waxi waa dagaal marka aniga inta aan ka warhayo hadda ogaanshahayga ciidanka jubbaland ee, ilaa iyo laba nin geeridooda waa ogahay ee, ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin Ee, annaga intaan uba hal baabuur dhanka iyaga ugu gubtay Ee, khasaaraha inta aan anigu hadda hubo waa intaa dhanka baardheere ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta weerar qorshaysan ku qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay hal askari oo lagu magacaabi jiray aadan halka kuwii kalena ay goobta isaga firxadeen dhanka kale mas-uul ameerikaan ah ayaa maamulka somalilan ku bogaadiyey heshiiskii uu u saxiixay abiy axmed markii ugu horraysay dowladda maraykanka ayaa muuse biixi ku bogaadisay tallaabadii uu qaaday ee uu qayb ka mid ah badda soomaaliya ugu saxiixay dowladda itoobiya mike hemer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa magaalada addis ababa ka sheegay in maamulka somalilan uu qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah markii uu abiy axmed u saxiixay in uu qaato badda soomaaliya isagoo ku beddelanaya aqoonsiga uu ka rabo xukuumadda xabashida waxaa in la bogaadiyo mudan tallaabada dhanka diblomaasiyadda ee uu qaaday maamulka somalilan kadib markii uu m o u la galay dowladda itoobiya waase in xiisadda geeska ka taagan wadahadal lagu dhammeeyo ayuu yiri mike hamer oo ah ergeyga xukuumadda washington u qaabilsan geeska afrika maamulka somalilan iyo xukuumadda adis ababa ayaa weli ku howlan sidii ay u dhaqangelin lahaayeen isafgaradkii ay gaareen bishii janaayo ee lasoo dhaafay hase ahaatee waxaa arrintaasi meel adag ka taagan kana soo horjeestay shacabka soomaaliyeed oo aan oggolayn in baddooda iyo berigoodaba xabashi ka soo agdhowaato ugu dambayntiina itoobiya ayaa wadda wadahadallo diblomaasiyadeed si ay u qabsato badda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa sheegtay kulan uu maanta la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya ergeyga gaarka ah ee midooda yurub u qaabilsan geeska afrika in looga hadlay arrimo la xidhiira xaaladda soomaaliya badda cas iyo geeska afrika inta uu kulanka socday ayaa lagu soo qaaday xaaladda suudaan iyo dadaalada nabadeed ee la sheegay inuu bilaabay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada si loo xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee itoobiya iyo midooda yurub reer yurub ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waday tallaabooyin qabow oo ay ku doonayaan in dowladda federaalka ay kaga dhaadhiciyaan sidii itoobiya ay qayb uga qaadan lahayd badda soomaaliya dhinaca kale waxay dowladda itoobiya sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay dalka iiraan kadib kulan uu maanta la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda itoobiya safiirka xukuumadda shiicada ah ee iiraan u fadhiyey itoobiya kulanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sida ay labada dal ugu diyaarsan yihiin inay dib u bilaabaan kulamada guddiga wadajirka ah ee wasiirada itoobiya iyo iiraan ee ku saabsan iskaashiga dhaqaalaha sayniska iyo farsamada sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya wararkii caalamkana intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaagka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xalqada siddeetan iyo siddeedaad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhagaysataan barnaamijkeena dhuuxa doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر digtor caawa waxaad noo sharaxdaa nabraha ama boogaha afka ku soo noqnoqda Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ophthalmos osteomyelitis. This is an a recurrent ophthalmos ulcers or sore in the oral cavity. Usually it lasts 7 to 10 days. Macnadu waxa waaye eh, ophthalmos ulcers waa boogo ama nabarro ka soo baxa afka taasoo soo noqnoqo taasoo ugu badnaan ay qaato toddoba beri ilaa toban beri meelaha lagu arkan waxaa ka mid ah bishimaha eh, buccal cavity ama buccal mucosa qalka gudihiisa hoose daanka guud qaybta hoose eh, dhanxanaga qaybta jilicsan soft palate tonsillis agagaarka qanjiirada dhuunta ku yaalo Eh, waxaa loo kala saaraa marka loo fiirinayo sayska mayna kuwa yaryar major kuwa waaweyn iyo hypertiform kuwa aada usii waaweyn ayadoo loo fiirinayo sayska usual repeat one to four episodes baya macnaheeda waxa waaye qofku wuxuu isku arkaa hal ilaa afar tooko sanad kasta gudihiisa soo noqdaan Eh, waxyaalaha sababa waxaa ka mid ah ankiliya number kow lama yaqaano markii la baaray waxaa kaloo loo tiiriyaa inay tahay genetic dhaxal waxaa kaloo loo tiiriyaa hematinic deficiency sida inay eh, noocan birtan ay ka maqan tahay fitamiinada nooca loo yaqaano b12 b6 folic acid waxaa kaloo keeni karo microbacteria oo ah ilma aragtan jermiska ah iyadoo ay keeni karaan intaas bay keeni karaan waxyaalaha marka dhakhtarka taan go-aan uga gaaro waa mashiinta i c b c ga physical examination level of b6 b12 folic acid iyo culture oo la rabo in la ogaado bacteriada keentay Eh, daaweynteedoo kaleeto waa antibacteria hadday tahay bacteria hadday tahay eh, immunological hadday tahay waa ayadana daawada steroids la siinayaa dee wixii faahfaahina oo faahfaahsan cudurka anagu wacyigelin baan ka rabnaa kulleyta dhakhtarkaada ku sheegayaa dhakhtarkana u tagayaan aad iyo aad waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو munaasabad lagu soo xirayay maxadka imaamu axmed bin xambal oo u furnaa beesha talxe muddo saddex sano ah ayaa lagu qabtay deegaanka wargudooda oo hoostaga degmada ceelcadde waalidiin mas-uuliyiinta wilaayada odayaal dhaqan ayaa ka soo qayb galay munaasabadda marka hore aan idiin soo gudbiyo maamulaha macadka oo ka warbixiyey xaalka waxbarasho ee macadka maad may baa la furay may baa la furay bili rajab ood maraaso bili toad oo laalisha maraas kun afar boqol afartii lami laha furi oo maalin talaade ah ikhtitaamka macadka waa sidiisan iyo shan biloodu iyo ardadu meel ka dhabar adeegayan oo ka sabaraayeen allahna subxaanahu wa tacaala may baa weydiistaane oo weydiiyaane inay arday dadaalka iyo meelaha ka biyeen iyo sabarka iyo meelaha ka sabaran in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmaro ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiiyaan wala aan korayay mahaya qur-aanka iyo culuumtiis jazari iyo arday tu- tuxufadii iyo idaat mustafiid yaa laka qaaday michael meeluu ka qaaday tafsiir iyo culuumtiis maba kamid ah ulubta arday tafsiir meeluu ka qaaday usuulu tafsiir kitaab laraw yaa kamid ahy michael meeluu ka qaaday alfiqhu yaa laka qaaday walaa laka qaaday yaa kamid ahy kuta- duruustaas ee, macadka laka qaaday yaa kamid ahy abu shujaac oo kale ayaa la qaaday michael la qaaday yaquut nafiis xadiiska mayba la qaaday arbaan nawowi michael arday la qaaday islaam المجتمع مايكا لقاضي عمدة الأحكام مايكا لقاضي رياض الصالحين مايكا لقاضي بلو المرام أحاديث من أصل قاضي مايكا ميلو القاضي مدداس أو سديد سن يشانت بلوده علوم الحديث يا لقاضي علوم الحديث ما كبده ميلو القاضي بيقونية منظومة البيقونية كبده يا كبده مايكا لقاضي تيسير مصطلح الحديث يا لقاضي يو كتابك الله راو مصطلح الحديث أو أسكلي عثيمين علوم الحديث انت اصلا قاضي مايكا لا قاضي او مدرس قوان لا قاضي قواعد الفل- الفقهيه ناصر السعدي iyo fadfariya ayaa la qaaday labadaas manduumana muddaas la qaaday michael wala meel ka qaaday maba kale kamid ah usul fiqhi kutubka la araw al usul min ilmi usul oo uthaymin iskalay iyo waraqaat labadaas kitaabna usul fiqhi la qaaday دروس اللي قاعد ما بقى كمده النحو الجرومية كمده مايكل كمده تحفة السينية كمده مايكل كمده النحو المصداب مايكل مايكل كمده ملحة الإعراب نحوذنا أفضل كتاب اللي قاعد دروس تميل اللي قاعد ما بقى كمده قواعد الإملاء يا اللي قاعد دروس اللي قاعد كمده مايكل اللي قاعد السيرة سيرة نحوذنا اللي قاعد عليه الصلاة والسلام آه، خلاصة البهية iyo suwar min taariikh alislaami yaa la qaaday markaa la qaaday alluqa alarabiya سديد أردي مجلد لقاضي العربية بين يديك سديد جزء كوكوبنت سديد جزء لقاضي مدرس ما كان لقاضي حساب يميل لقاضي حسابنا يالك كقاضي مدرس أو كوبن أو سديد سن يشندب لك كوبن حسابنا قاضي ما كان لقاضي جغرافي يا قاضي ما كان لكم الخط العربي قاب معنا خط كلام فرح أردي لام قرحي أو لام فيل هايون قاضي ما كان ميل قاضي القراءة والكتابة يميل قاضي أنت أصلا يا دروس يميل قاضي إخواني الله سبحانه وتعالى فضيش يونا حرس يقصوناتي أبود يحيل ولا نمك قادر ونعم الله سبحانه وتعالى أنك فوص يوي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب مركا ما بلنا الله سبحانه وتعالى نوافج نعمه تنا وسي أرضي مهاد بلا قبل واس يميل أرض كده باس وسي الله وسي يسكليوي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين iminkana waa qaar ka mid a waalidiinta oo munaasabadda ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiinta wax yar iyo wax weyn buu idin salaamayaa Eh, salaam bacdiga alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan Eh, nimcooyin fara badan oo aan la koobi karin Eh, ilaahayga nagu bannaysta oo aan la koobi karin baa mahadsan Een, mahaddaas dabadeed waxaan u ducaynaynaa maamulka odayaasha nabadoonyaha culummada intaan oo qalqaale iyo intaan oo juhdi ah iyo intaanoo daal eh ee, ubadka iyo ardada iyo ilmahaan dhalnay ku bixisayna waa u ducaynaynaa ducadaas dabadeed een, waxaan la dardaarmaynaa ubadka aan dhalnay ayagoo horayba ee, aan annagana wax u soo barnay oo qolada noo sii kaalmaysay oo meesha ayadeedan annaga keennay ka sii kobcisa kuwaas waa u ducaynaynaa hadday maamul iyo mas-uul yihiin iyo hadday xarako yihiin iyo hadday culummo yihiin waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyaan leen Ee, waxaan la dardaarmaynaa ilmaha naga ilaahay ha idin barakeeya Ee, raxmadan iyo nimcadan iyo mataqaana waxbarashadan iyo waxaan maanta aad ilaahay idinku bannaystay oo aad haysataan kuwa badan oo idin laqayr aan haysanin ilaahay ha idin barakeeyaan leenahay waxaan idinkula sii dardaarmaynaa annagoo idinku faraxsan in aad sii wadataan oo aad wax barataan oo aad meeshan ka sii wadataanna waa idinkula dardaarmaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamintii الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إلهي بان مهدسن انتانو مسلمين بيت كان سوق كان كيني أنغو مسلم وولاله إلهي كان مهدله الحمد لله سان كشكرينا أنغو كمدي والدينتي المها إماش وحبرتين وحان قبل ما أنت كهرة والبهار إلهي قم لأورتي ما وقي قفك الأسن كوبي كرين وانكفي فكرين أولادنا هذا ماشي كل دنبين دون الحمد لله إلهي بان مهدله ما أنتنا وحان درين سنهي فرحات إلهي ما وقي ومديس علاشنا دوح كجر هدنا أيضا كوبي كرين إلهي باكم مهدسن dadki arintaas ka shaqeey oo diinta wax fariisiyay ee inta soo qalqaalisay ee inta u qumtay allaha ka ajirsiiyo annagana wixii nala baray ama wax noola baray kuwii ku dheefa allaha naga dhigo inta wax la barayna waxaan kala dardaarmaynaa inay diinta islaamka oo la baray oo qiimahan soo gaarsiiyeen oo macallimiin iyo mushiikhiin ay noqdeen inay dadaal kale ku sii bixiyaan iyo dadkii wax dhalayba alxamdulilaah dadka arintaas ka dambeey oo xarakada iyo maamulka la haaya iyo odayaalka iyo ehelkana waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ka ajirsiiyo abaalna ilaahay والسلام عليكم ورحمة الله sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا أنك ميشا وحاونمي إن أن فرحدان يمتقى نايمات مراسبتان أن وحكا أغانو مرخاتك النغنو إن ده أنك وحي أركين وحي كون فرحان qulubtanadana waxay dareentay farxad indhaha annagana waa nuursadeen waxaan u malaynayaa dadka waalidiinta ahaa oo ilmahan laga soo xaray ama dhallinyarada ay ka soo xaroodeen maanta ka hor wixii jooga waxay dareemayeen murugo iyo naxdin siduu walaalka hore u sheegay aad bay u murugaysnaayeen waxaana wax u sheegaya munaafiqiin macnaha diidanaa in mataqaanaa ay bartaan oo heerkan ay soo gaaraan waxbay u sheegi jireen inaysan ilmahooda arkaynin bay mataqaanaa ayaa lagu shubahayay adinkana maanta nasiib baa waxaad u yeelateen inaad xambaartaan oo aad qaadaan kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay inaad xambaartaan annagana waan ku faraxsannahay ilaahay haydin barakeeyo waxaad aad mataqaanaa barateen wax barakaysa allah ka dhigo waalidiinta iyo dadka mataqaanaa ay juhdiga ku bixiyey ama qabiilkana aad baan ugu mahadcelinaya run ahaanta iyadoo cadowgan uu jiro oo munaafiqadan ay jirto dibandaabyad ay jirto haddana waa un loo dhabar adeegaya waa la dhaban raacay dadka marka saddexda sano iyo barka soo dhabar adeegaya kolay maanta miraheedaad gurateen haddii ilaahay raalle ka noqdo waxaad xambaarteen mas-uuliyad sare mas-uuliyad weyn baad xambaarteen annaga waa idin ducaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ardayda wax ka barta macadka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig waxbarasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هل أنت مستعد للحوار للمادة الفقهية؟
نعم سل ما تريد ما معنى الفقه لغة؟
الفقه لغة الفهم وقيل دقة الفهم ما هي الظهارة لغة وشرعا الظهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالإنجاز أو معنوية كالعيوب وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ما هو الوضوء لغة وشرعا؟
الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء وشرعا شرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة الحمد لله الذي قد أنعم على العباد بالهدى وأكرما فنزل الكتاب والتبيان وعلم الأصول والبرهان وكمل الدين الحنيف هاديا في كل دار مستفيضا باقيا وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفزع من اهتدى بيادي فقد ظفير ومن يعد عن ناجي فقد خسر تلفي به إلى فلاح من نجا وعن جميع المعدلات مخرجا فليس خير قاد إلا غررا ولم يكن من شر إلا حذرا ديننا لم يغل عن حكم على مر الزمان لو بدا ما أعضلا السلام عليكم أخي الكريم وعليكم السلام أخي العزيز إني أريد أن أسألك سؤالا من أصول الفقه فهل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد اسألني ما تريد اذكر الأصول لغة واصطلاحا الأصول جمع أصل فالأصل لغة ما يمنى عليه غيره واصطلاحا فيطلق على معان منها الدليل القاعدة المستمرة المقيس عليه اذكر الفقه لغة واصطلاحا الفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرع اذكر الأحكام لغة واصطلاحا الأحكام لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم واصطلاحا ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آله ففهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وفهم فهما ما له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع أنه سعى زيد وعمر متبع والنوع الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم عرف معنى أخي ماذا تريد؟
أريد أن نتحدث في مادة مصطلح الحديث فهل أنت مستعد لا؟
نعم أنا مستعد لها فاطرح ما لديك ما هو علم الحديث؟
علم الحديث علم يعرف به أحوال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد أخي إلى كم قسم ينقسم الحديث من ناحية عدد طرق ينقسم الحديث من ناحية عدد الطرق إلى قسمين متواتر وآحاد ما هو المتواتر؟
هو الحديث الذي رواه عدد كثير وذلك في كل طبقة من طبقات السند أخي ما هو خبر الآحاد؟
خبر الآحاد ما ليس بمتواتر أخي إلى كم قسم ينقسم خبر الآحاد وما هي هذه الأقسام؟
ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام وهي المشهور والعزيز والغريب بارك الله فيك وجزاك الله خير waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas ayaa kelimad ka jeediya kulanka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا إلهي بأن مهد علينا سبحانه وتعالى نعمك إلهي نوغلي أن لكوبي كرين إلهي بأن مهد علينا جل وعلا وحرب إن شاء الله تعالى دور قضب إلى أفر قضب إن أنا موضوعي وهذا الله عندو إلهي قابدل أقلاده قضبك وهريان وحان كدقد doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad wuxuu nagu tilmaamay ah ummad midda ugu khayr badan sifaanu ku kasbannay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu ammaanayay inaannu nahay ummad midda ugu khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaam buu tahay qodob baan ka dhihi doonnaa insha allahu tacaala qodobka labaad waxaannu ka dhihi doonnaa fariidada jihaadka oo na saaran oo allah subxaanahu wa tacaala uu kala saaray ummadda bayna alxaq waalbaadil ayadana hal baan ka dhihi doonnaa ardada iyo ahdaafta laga damacsan yahay inay ummadda muslimiinta horseed ugu noqdaanne hal baan ka dhihi doonnaa waalidiintana hal baan dhihi doonnaa insha allahu tacaala haddaan ugu horraysiiyo allah subxaanahu wa tacaala nicmka uu noo galay waxaannu leenahay alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah nacimka ilaahay ma koobi karno wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nacimka ilaahay uu noo galay haddaannu tirinna ma tiri karno ilaahay baannu mahadcelinaya subxaana wa tacaala mahadcelin aan bilaaw iyo dhammaasho midna aanu lahayn mar labaadka waxaannu mahadcelinaynaa beesha reer tallaxo oo uu dhawar adeegtay macadka kan ee maanta shalay abuurka ahaa maantana dhaxalgalka ah midhahana maanta laga guranayo raggaan la dhihi kara maanta waa culummo aan loo dhihi karin waa arday waxaannu leenahay qabiilkaas eeay nabadoonnada ugu horreeyaan halkan fadhiyaan waalidiinta ay qayb ka yihiin waxaannu leenahay cid kasta oo tale iyo waxaa weeyaan maskax iyo maal ku bixisay ilaah ha barkeeya tabaaraka wa tacaala si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa waxaan mar kale mahad celinaynaa macallimiinta beer laskama goostee waa la abuuraa maanta waxa halkan yeello waa cilmi fanuun kala duwan leh macallimiintii cilmigaa bixiyey waxaannu idin leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay cilmigiinna ha barakeeyo amhaalkiinna wanaagsan allaha badiyo ducaan idin awoodnaa nabadoonnada ka kala yimid gobolka daafiis kala duwan ee soo booqday xafladda tanqaymaheeda iyo waxaa weeyaan wanaaggeeda waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala tillaabadii aad soo qaadeen miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro ardada waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran juhdi aad bixiseen juhdigiina waa muuqdaa ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkiina ma dayaco waxaanu ilaahay idinka baryaynaa tabaaraka wa tacaala ammaan waxa ugu filan macadka sheikha looga magacdaray imaamka jaliilka ah ee waxaa weeyaan markii qur-aanka la yidhi waa makhluuq ee ku gacan sayray kelmadda ayada diiday ee waxaa weeyaan meel adag ka istaagay ninkii asaga maca waxaa weeye magaciisa lagu daray cayaar maahan ammaan asaga ugu filan waa inaad marka muujisaan booska oo maalintaas istaagan aad istaagtaan maantana xaaladii xaalad la mid ah la marayaayo diintii islaamka mar waxaa weeyaan lagu soo duulay oo acdaad ilaahay ay badan tahay la marayaa waxaanu leenahay marka jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala adinkana miisaankiinna xasanaadka idiin saaro dadaalka aad bixiseen intaa waa ducay mahad celin haddaan u laabto meesha cilmiga lagu bartay ummaddaana waa la ammaanay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanawna eh can ilmukar allah subxaana wa tacaala ummaddaas waxa khayrideeda uu ku sheegay oo ilaahay ku ammaanay waa inay mukarkana iska reebaan macruufkana is amraan soo saas maa ikhwaani aayaddaas waxaannu ka faa'iidaysanaynaa ahmiyadda islaamka dhexdiisa ay ku leedahay waalidiintu waxaan leeyahay waalidiinow waad maqlayseen wiilishii shalay aad u dhiibteen macallimiintii maanta waa laydinku wareejiyey mas-uuliyaddan adinkaa idiin saarantah shalayna ayagaay saareed ayaga toodii way guteeno maanta adinkaa laydinku wareejiyey waxaan waalidiinta u dardaarmaynaa ilmahaas masayrkooda inaan lagu cayaarin intii hadda xer noqonayso masaajidku soo taxmayso oo waxaa weeyaan oo xeru noqonayso masaajida ku taxmaysana dee waa xura waa rag waaweyn oo xeraysanayso intii yar yar ah ee aanu maanta takaaliiftooda meel iskumarsiin karan waalidiinta waxaanu leenahay yaan la dayicin mas-uuliyadda maanta adinkaa idiin saaran tahay ha la guto hadda kale waxay kugu noqonaysaa qowmamo way kugu noqon doontaa waxaan leenahay waalidiinta maanta meel fiican ay wiilishiinna marayaan waad aragtaan waxaa weeyaan cilmi anwaacdiisa kala duwanaana lagu dul akhriyey qalbigaada inuu saameeyaa fiican cilmigan asaga ah yaan la dayicin intaasaan u dadaarmaynaa macadkii noo soo socday muddada hadda la sheegay ee ah saddexda sana iyo shanta bilood ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noogu gebagabeeyey sidaad arkaysaanee nimcada iyo khayrka ah iyo cilmigan bandhiga quraxsan leh ayuu ilaahay noogu gebagabeeyey cid kastoo tala ka qaadatay wakhti ku bixisay safar u soo gashay u dhidaday maal ku bixisay dhallinyaro iyo waayeel waxaannu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiinna xasanaadka idiin saaro jannana allah idinku abalmariyo ardadana ardo waxaa weeye diintooda iyo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddooda u khidmaysa allah ugu dhigo aakharana cilmigooda kii wax u tara allah ugu dhigo hada billahi towfiiq waakhir دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaar ka mid a dadkii xoogga looga saaray dabdamiska ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah waxa ay sheegeen in dhammaan wixii hanti ay lahaayeen laga burburiyey maantana ay taagan yihiin meel cidlo ah annaga waxa waaye xabadaan nala ka durriday aroortii marka labaiyo tobankii aan kacnay koob iyo tobankii saaco salaada la dukanayay aan waxaa arkay askari iriday taagan ka soo bax guriga soo qaada boorsadaa war maxaa dhacay mau oginba waxaan waxaan wax jeed maam waayo guriga gadaal ugu laabtay cagas cagaftaaba soo bilowday qararac dam digdhe guryaha nugu bilaabay nugu dunsheeray war ilmihi aan kala baxno wax lala baxay male intaa ku dhahay kala bax sim guriga dhawa nugu dunshay meel ilmihi aan kala baxno meel alaabtaan kala baxno meel ciyaalka aan kala baxno waa weyn guriga iridiisii nugu gooyo nugu dunshay dam nagu siiya annagii meel aan u baxno iyo meel jiingadihii waxaan daba aan samaynana jiingadihiin aan dhinac ka fujinno oo gadaal ka fujinno annaga ka xelxeluulana ka baxno aadantu nagu qasabta wax asxaana iyo wax naxariisa midna laguma arko annaga maanta dhibaato weyn oo aan lasoo koobi karaan soo gaartay guryihii waa nulku dunshay afkiisa hore gurigii ganjaalkii meesha laga baxaya nin jijiifo oo hurdaaya ah sab nulku sii meel aan ka baxno iyo meel aan u dhaqaaqno waa weyn marka annaga dhibaato xooglaana soo gaartay meel aan u dhaqaaqno waa weyn haddaana ilmihii waa bixinay meel derbi meel aan istaagno iyo guri kiraa waa weynay meel aan degno waa weynay meel aan ku hoyino waa weynay meel cidla ayaan dhoobana oo meel aan ku hoyino waa la'na waayo guri kiraana lama arko dadkiina waa isdul fuuleen guriga iridiisa dayda meel roobka iyo qobdihii iyo qarqaryada xalay saasoo korkeena ku daawa ku dhammaata alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala wuxuu keenay mahad waaye mana diidi karno annaga qadarkan ilaahay xaggiisa ugu aqoonsannahay dadkan la yeelana waxaan rajaynaynaa insha allah meel aan ugu kala awood badnayn in lagu wada xisaabin doono balse waxaan u dirsanayaa baaqi dadka ay ku weyntaa laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah sida maantana loo galay yuhuud camalna loo weeraray kaaga daranka ay madaxdeena been naga sheegeen ee dhaheen waxaan siinay magangelyo waxaan siinay inay gaadidii ku guuraan ay leeyihiin ay leeyihiin maxay ahaatay een gaari gawaariidii alaabta u daldalayaan siina ee dheheen annakana hal gaari in- is- inta iska daydid in cagaf cagafta alaabteeni ay baduujiday kadib markay baduujisay qashin camal inay gaariga weyn oo turkiga leeyahay ay ku gudisay guddigii nin ka mid ah guuleed la yidhaahdo horta isbitaal buu yaallaa waa odaygii abaabulayey arrinta liifa lagu qaandiqaandeeyey hooyooyinka looma naxariisan ayankana liifa lagu qaandiqaandeeyey ee hooyo umulah cunug aan laba bilood gaarin ee jirin oo maantay garabka lagu sidi karin la xambaari karin garabka la saari karin ninka u nixi waayey ee qobada iyo roobka ku da'ayaan horta kaas masiibadiisi waa helaysaa biidni illaahi kariim allaan uga baryaynaa inta miir daboolmay baan waxaan ku dhacay marshabiyeedka xabadda intay ugu kor riday oo yidhi naagtan feeraha weyn leh idabdarre iyo naxli ay maagan tahay ayay leedahay arrintan ee gaariga dardarsii horta dadka dhulkan soo doonay dad alle ka cabsanaya ma ahan marka waxaasay sheekh maxamuud aaday qaburaha waxaa waaye dibiga qal weeshaa ku quus qaadatay marka aniga nolol ma aana sugayn laakiin alla xaggiisaan ka noola aniga alaab kama baxsanin balse ilmihaygu waa badbaadsaday alxamdu alshukur wax guri la yidhaah hoy ma haysto waa ku soo tusi doonaa meel la yidhaah iga dabagey ayaa qoonkan dhan oo meesha wada taagan aan isku dul saaranahay waa buushash roobkan saaka arkaysid ilaahay waa ku caroonayaa dadka meesha ay yaallaan roobka iyo qobada shay aan ka wana xataa nalagama siin marka waayo alxamdulilaah yuhuuddi maanta waxaa uma dhaano ciilka waa gocanaya waa ciil waxa kan yuhuuddi waxaa uma andhaabo annakoo ilaahay baryayn oo cibaadaysanayn ee salaad subax aan ku jirno ninka cagaf cagaf na geliyey islaamnimada ku tilmaami karna ciidanka naloo soo adeegsadana ciidan aan garanayno kama jirin wuxuu yidhi ilaahay waa kula xisaabtamayaa ilaahay wuu kula xisaabtamayaa wuxuu yidhi amni baa u sugnay taleefanadii waa la aruursaday wax alla wixii taleefan ahay oo weynaay waa la wada qaatay aniga liif baa hadda igu yaalla liif baa igu yaalla gabdho kalena liifaf baa ku yaalla nimanku waa naga daran yihiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
kulan ay lahaayeen baarlamaanka dowlada federaalk ayaa maanta u baaqday kooram la'aan kadib markii la waayay xubnaha loogu talagalay in kulanka ay soo xaadiraan aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada soo xaadira goobta ugu sheegay in kulankooda u baaqday kooram la'aan taasoo uu sheegay inay sabab u yihiin xildhibaanada magaalada iska jooga ah ee aan hool ka soo xaadirayn
Ee, maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno maadaama aan saddex bilood fasax soo dhammaysanay walaalayaal aadaan ugu xumay maanta in koorama la waayo la yidhaahdo boqol iyo sideed aan dhaafi weynay waxaan aad aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan gaarhaya inay magaaladan joogaan marka walaalayaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay marka saakay waxaan isleeyahay qalad weyn ayaa dhacay maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirki maanta u qabsoomi waayay xildhibaano ah
dhanka kale xildhibaano ay ka mid yihiin daahir amiin jesow iyo saadiq cabdulaahi cabdi ayaa aaminsan in kooram la'aantu uu ka dambeeyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa ay ku eedeeyeen in isagu uu baajiyo maalinka uu rabo maalinka uu doonana uu furo wal marka aan runta ka hadlo een, muddo badan baan cabasho ka qabnay fadhiyada golaha iyo koramkiisa fadhiyada golaha golaha shacabka maalinta uu rabo ayuu korom numberku doono sheegaya meesha warqad baa lagu qoraa ma jiro digital system waanu codsanay intaa wuxuu uga meereysanaya waxaa waaye in yacni habraaciisa qaldan ee golaha uu ku hogaamiyo uu sii wado taana dhaqan bay u ahayd haddase mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ummadda soomaalida u sheegayaa marar badan bay soo dhacday kalfadhigan shanaad sida uu ku furmay markhaati baa ka tihiin golahan isugu imaan doonaa gacanteenaan ku tirsan doonaa haddii golaha korankiisu uu joogo iyo hadduu dhiman yahay guddoomiyahana golahaasi sidii uu jeebka ugu wato uguma wadan doono ujeedkaan ugu soconay wuxuu ahaa inaan ogaano sababta maanta kalfadhiga golaha uu u furmi waayey wuxuuna sheegay inuu asaga baajiyey una baajiyey korom la-aan darteed sida uu ku ogaaday ma xaqiijin karo maalintii koowaad siduu korom ku dhammaaday maanta sidays ku ogaaday inuusan korom dhammayn marka gudoomiye aadan madoobe maalinta uu rabo ayuu golahaasi jeebka ku wataa waana waxa dowladnimada soomaaliya madax ka nool ka dhigay madaxweynuhu inuu maalin kasta jeebka ku sito golihii fulinta iyo golihii baarlamaankana asaga ayaa u fududeeyey xusan asaga golahan ka hadleen kama hadlaabin
waa ka xumahay maanta inuu kalfadhigii baarlamaanka naga baaqdo waa ka xumahay runtii siduu guddoomiyaha baarlamaanka sheegay dad joogo magaalada muqdisho joogo oo caasimaddii joogo inay soo xaadiri waayaan wuxuu ku milmay muxuu ahay fulintuu ku milmay laleeyahay wax xanna maaha aniga daahir ah mooshin aan keenay oo baarlamaanka aan hor keenay ee xogeeyaha joogtada ah ama xogeeyaha guud uu iga qabtay oo aanan baarlamaanka la keeninaa jira marka nin walbaba taasuu ka baqayaa marka waxaan leeyahay guddoonka baarlamaankana fulaxantiisa ma moogo haddii wax lagu waxamanaya ay run tahayna guddoomiye iska sax haddii ay been tahayna haddee waxaa lagaa rabaa mar walba baarlamaanka shaksi xildhibaan daahir jeesow oo kale ah oo kursi dahabi lagu fadhiisiiyey oo na guddoomi lagu yidhi aad tahay wax aad dadka dheer tahay mala فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
gudaha nacaw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم